Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Faarax Shiic Cabdiqaadir oo magaalada Muqdisho uga qayb galay kulan dood furan oo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa waxbarashada, ayaa sheegay in Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay waddo qorshe lagu tayeynayo waxbarashada gaar ahaan jaamacadaha kuwaas oo loo sameyn doono tiro koob iyo diiwaangelin si loola socdo xogahooda. Faarax Shiic Cabdiqaadir Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka waramaya qorshaha ay waddo wasaaradda.
arrinta ku saabsan waxbarashada sare oo su-aalo badan mar kasta ay ka imaan doonaan saan rajaynaya jaamacadahani maxay u bateen iyaa kontaroola maxay soo saaraan dadka ay soo saaraan halkay tegi doonaan Eh, runtii waa su-aalo adag oo inoo yaallo wasaaradda waxa ay diyaarisay qorshe iyo mashruuc loo gudbinayo dhowaan golaha wasiirada oo uu ku ansixin doono sida la doonayay in tayada waxbarashada sare ee dalkeenna loo maamulo oo loo hagaajiyo oo sare loogu qaado marka toddobaadyada soo socda waxaan rajaynaynaa in isbeddel weyn uu dhankaas uu uu ka muuqdo haddii ilaahay yaraado tallaabada saddexaad waxaan u qaadaynaa buugga ardayga uu wax ka barto waxaana insha allah rajaynaynaa inaan ku guulaysano sanadka dambe ee sanadusyeedka uu furmayo hadda dhexdaynu ku jirnaa dhexdaynu maraynaaye in aanu buuggu ama saa u qaali noqon ama qiimo dadku ay awoodi karaan la sameeyo haddiiba aanu noqon inuu bilaash dowladda federaalka ah dowladda soomaaliya waxa ay leedahay jaamacadda ummadda soomaaliyeed jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaa dhigta siddeed kun oo arday oo kulligood bilaash wax ku dhigto kharashaad yaryar oo waa iska jiraan charges yaryar oo laga qaado laakiin fees lagama qaado jaamacadda ummadda soomaaliyeed ha jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee dowladda leedahay siddeed kun oo arday ayaa ku jirto horta wax ku dhigata arrinta ku saabsan kharashka waxbarashada ka guud ahaantiis waxaan runtii dareen weyn ka qabaa in kharashka waxbarashada sidii loo yareyn karo oo muwaadinka looga yareyn karo laga yareeyo laakiin dugsiyada ama goobaha waxbarashada ee dowladdu ay leedahay ee hadda hay-adaha kale waxbarashada ay ku shaqeeyaan eed ma aha sababtoo ah hadda waxaa jiro goobo waxbarasho oo dowladdu ay iska lahayd oo iska dayacana jiraba maanta waxaa la ii keenay liis toban dugsi oo dowladdu ay iska lahayd oo qaar iska xiran qaar qashinqub iska qaar saas oo kale marka midka ay jaamacadda ku jirto maxay jaamacadda ugu jirtaa ama midka ee brivatka uu ku jiro horta meeshaas ma joogo